xaalada xaalad adag oo kulul oo abaaraad baa lagu jiraa waana xaalad colaadeed oo meesha colaad baa ku jirto xag caafimaad iyo xag oo daryeel bini aadam oo dhan oo meelaha waxay daameyn jiraan dhag ku adag abaaro ay jiraan arrintaasa aada uga adag oo ka jirtaa awkada
waa tahay dagaaladii ka dhacay rees qodina waaxigeeda maxaad inoogu sheegi kartaa qoysaskii ku barakacay
shacabka unbaa dhibaataysan oo qaxay isaga unbaa nolol darro aada u weynaa haysaa shacabka ka barakacay tuulada rees qod hadda waa imisaa tiradooda imisaad ku qiyaas kartaa
dadka dad aada u ballaaran weeye dadka tuulada waa ballaaran yahay ugu yaraan taqriiban saddex boqol wamaasaada qof dad ka badan baa tuulada lafteeda iyo hareeraheeda marka ku dara ilaa shan boqol gaar ayaa fasaxay oon iyo rafaad iyo dhib kala dhulka kala kulmay iyo gaajo fara badan hadii ilaahi subxaana watacaala aan kala saaranaynaa cid kaloo hadda aanu kulayna inay wax nagala qaban karto ogamaana baranin caalamka iyo dad wax nagala qabta ogamaana baranin ilaahi waan kala saaranayna wax dhintana waa arkayna wax noolaadana waa arkayna insha allah dadkaasi ka qaxay tuulada hadda iminka halkay ku sugan yihiin ayagu waayaarkeedi wax kasoo jeesadiisajoogi waxayada kasoo noqday iyoy wax weli ambaba ayo maxaa dhici doona leh ma jiraan wax dad ah ama carruur ha ahaadaan ama qof waayeel oo u dhintay gaajo ma jirtaa wax marka haddeer aan ku dhihi karo hebel baan soo duurnay oo gaajo u dhintay ma jiraan laakiin waa la rasaaday oo jiraa la qaaday oo cudurra iyo hirgad iyo shidan iyo waxyaalo fara badan baa dadkii naafada ahaa gaareen dadkii weynaa oo cararay marka dad fara badan baa marka yaa ka gaaray meeshaas dadka marka saasaa macluul iyo dhibaatadaas oo leeclee ahaye haddana waxaa kan oo siyaabo haddana gaareen dhibaatada ugu daran markaa waqti xaadirkan ay ka cabanayaan dadka ka barakacay tuulada rees qode ee iminka ku sugan duleedka tuuladaasi maxaad inoogu sheegi kartaa dadku dhibaatada abaareed baa haysay macluul iyo caafimaad daro iyo waxaasaa walaaldhibaaya dadka waa tahay dhinaca maciishada bal ka waran dadka deegaanka halkey wax ka heli jireen markii hore iyo haddaba maka aashadii jirta dhulka ma-aashadii jirto waad iska garanaysaa xaalada iyagtaa iska xiran dadka ma-aashadii jirta marka horeba xaaladiisa way iska adkayd ilaa iminka ma jirtaa cid gagaal bini-aadanimo la soo gaartay dadka ku barakacay dagaaladii iyo dhibaatadii ka dhacday rees qode wax la soo gaarayo wax anagu hadda aan uga darana gurmad iyo waxa ele iyo wax samafal iyo wax jaaliyaninna maana arag ugu dambeyn adoo ka faaidaysanaya fursaddan maxaa baaq oo jeedin lahayd waxaan ilaahay subxaana watacaala aan wax ka codsanaynaa ilaahay baan kala saaranayna subxaana watacaala ciddii wax noo qabanaysana waa soo dhaweynayna